habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
wa tahay waa habeen sabti ah bisha oktoobarna waa toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonka gacanta iyo boggaan ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay v o a somaali com idaacadda viidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah kulan qaybka wadaxaajood ku aadan mooshinka qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ay ka keeneen madaxweyne xasan sheikh oo maanta muqdisho ka dhacay waxyaabaha qaarkood oo meesha ku yaallay sida masalan khiyaamo sare ee qaran meesha kuma jirto qodob cad baan idin sheegay boqol iyo siddeetan iyo afar oo koodisha banaalaha ama xeerka ciqaabta ayay ku caddahay marka qodobkaa isaga ah waa dhammaaday qodobbada kale ee toosinta u baahan aad soo jeedis aan idin soo diyaarinno aan idin yeedhno shir isagana looga hadlayo arrimaha dastuurka oo muqdisho uga bilowday dowladda federaalka iyo wasiirada maamul goboleedyada ee dalka ka jira waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida iyo cawiiska washington marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in dowladda kenya ay ka walwalsan tahay kan sharciyeedka dhinaca badda soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee magaalada heeg ee dalka holland islamarkaana ay diidmo kala hortimid war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa lagu sheegay in gudbinta dowladda kenya ee u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwad kale oo ay kaga soo horjeedo dacwadda badda soomaaliya ay ka maqhraati kacayso xadgudubka badda soomaaliya islamarkaana raabitaankeeda ku salaysan inay xaaladdu ahaato sida ay hadda tahay oo aysan waxba iska bedelin war-saxaafadeedkan ayaa daba socda qoraal dowladda kenya ay si rasmiya ugu diiday dacwadda la xiriirta badda soomaaliya ee ay u gudbisay maxkamadda caalamiga faraceeda cadaaladda ee magaceeda loo soo gaabiyo i c j xeer ilaaliyaha guud ee kenya githu mudai ayaa ku sheegay dacwadda soomaaliya inay tahay midaan sharcigaba waafaqsanayn xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaa maanta ka furmay kulan qaybka wadaxaajood uu dhowaan ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamanka oo la doonayo in lagu xaliyo khilaaf siyaasadeedka ka ogan mooshinkii ay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka ka gudbiyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake gudoomiyaha baarlamanka maxamed cusmaan jawaari iyo labaiyo toban xildhibaan oo ka mid a kuwii mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaa kulanka maareynta mooshinka ka dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qayb galay xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii goobta ka hadlay ayaa waxa uu yidhi
shirkanu maanta halkananu ku bilaabmay isaan qabnaana ku halkananu ku dhammaanaya insha allah waxaan laisla gartay in shacabka soomaaliyeed loo shaqeeyo shaqo dheer baa u taalla saad og tahay shuruuc badan baa noo taalla federalismkii la dhameeyo dastuurkii dib loo eego dalka la gaarsiiyo meeshii la rabo la gaarsiiyo oo horumar la gaarsiiyo shaqadaas aan u jeedsanno
faahfaahinta kulankaasina qaybta dambe ee idaacadeena ayaad ku maqli doontaan goordhow ugu yaraan siddeetan iyo lix qof ayaa ku dhimatay laba boqol oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen meel u dhow xarun tareenka laga raaco oo ku taala magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi saraakiisha dalka turkiga ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto intay hadda tahay qaraxyadan oo ka dhacay saaka dalkaasi islamarkaana ay u dhexeeyeen daqiiqado ayaa la sheegay inay ka dhaceen meelay dadku iskugu yimaadeen oo ay ku doonayeen inay ku sameeyaan dibadbax nabdoon oo lagu qabtay magaalada ankara ujeeddada dibadbaxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid loogu baaqayo in dalkaasi laga joojiyo ama laga soo afjaro dagaalka u dhexeeya ciidamada turkiga iyo jabhadda dagaalka kula jirta ee kurdishka ee magaceeda loo soo gaabiyo b k k warka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ay fuliyeen dad isa soo miidaamiyey waxaanse weli la ogeyn sababta keentay qaraxyadaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan balse saraakiisha dalka turkiga ayaa ku tilmaamay inuu ahaa weeraray geysteen koox argagixiso ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa ka digay in xukuumadda pyonyan ay diyaar u tahay in ay gasho nooc kasta oo dagaal ah oo maraykanka uu ku soo qaado waxa uu hadalkaasi ka sheegay dholatus militari oo ka dhacay maanta oo sabtiya magaalada caasimadda ah kaasi oo loogu dabaaldegayay sanad guradii toddobaatanaad ee xisbiga talada haya ee shaqaalaha telefishinka qaranka ayaa baahiyey ciidamo ku gaardaciyaaraya barta kimto song square ayada oo dusha uu ka daawanayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo ay dhinac fadhiyaan hogaamiyaal sare oo ka tirsan xukuumadda waxaa aad u yaraamatay sharafta shisheeyaha ah ee ka qaybgelaya munaasabadda hase yeeshee liu yonshang oo ah hogaamiyaha shanaad ee ugu sarreeya china ayaa meel heel sare ah laga fariisiyey munaasabadda isagoo dhinac fadhiyey kim jong un
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa galabta ka furmay xarunta villa soomaaliya ee hoyga guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee ku dhex taala xarunta madaxtooyada magaalada muqdisho kulan ay qayb ka ahaayeen kulan qayb ka ahaa wadaxaajood uu dhowaan ku baaqay guddoomiyaha baarlamaanka in lagu xaliyo muranka mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya haddaba waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa soo xaadiray laba iyo toban xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanadii bishii agosta mooshinka ka keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana goobjoog ka ahaa kulanka guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake labaiyo tobanka xildhibaan ayaa mid mid uga hor hadlay madasha shirka waxaana mid kasta uu soo jeediyey mowqifkiisa ku aadan mooshinka uu ka keenay madaxweynaha iyo halka uu iminka ka taagan yahay iyadoo sagaal ka mid a xildhibaanada ay sheegeen in gebi ahaanba ay ka tanasuleen mooshinka halka saddex ka mid ahna ay siyaabo kala duwan u dhigeen dareenkooda ku aadan mooshinka waxaana xildhibaanadii goobta ka hadlay ka mid ahaa xildhibaan xuseen carab ciise oo sheegay inuu dhammaaday oo ay dib uga laabteen mooshinkii madaxweynaha ay ka keeneen guddoomiye saad og tahay annaku saddex iyo sagaashankii aanu ka mid ahayn toosinta rabay maadaama adigu aad tahay guddoomiyahaygii annakoo taas u hoggaansamayna waxaanu leenahay shirkanu maanta wuxuu ahaa intaa la isku afgarto dabeedna waxaa u yaala wada shaqaynta xukuumadda iyo guddiyada baarlamaanka taasu sida odaygii iga horreeyey sheegay waa mid adigu aad iskajolkeeda keeni doonto laakiin shirkanu maanta halkananu ku bilaabmay isaan qabna annaku halkananu ku dhammaanaya insha allah waxaanu laisla gartay in shacabka soomaaliyeed loo shaqeeyo arrinta saas sheegtay annaku waxaanu tix raacaynaa warqaddii aad qortay in mooshinkaas madaxweynaha laga wadaa uu soo afsharmay adaa sheegay waa u hoggaansamaynaa wixii shaqa ah u taalla guddiyada iyo baarlamaankana iska jawalkeeda inaad keento laakiinse dib dambe shir lasugu soo noqonayo isjijiisan dambe oo ummadda soomaaliya dhibaato u keenaya waxaanu ka codsanaynaa inay halkan maanta ku dhammaato sidoo kale xildhibaanad aamine cumar jaamac ayaa sheegtay inuu soo idlaaday mooshinkii ay wax ka saxiixday islamarkaana wixii maanta ka dambeeya uu madaxweynuhu cafis yahay oo aanay jirin wax hadal dambe ah oo arrintaasi laga gelayo anigu hal kelmad baan odhanaya ee hadal badan iguma jiro guddoomiyuhu isagaa wadahadalka furay oo yidhi wadahadal baanu qaadanay waanu la qaadanay isagaa yidhi uu soo gebagaboobay gebagabayntii baanu haddana la qaadanay in haddanaba nooga baxoo la yidhaahdo maxay ta hadal baa sii soconaya waxaanu yeelayno maaha ma rabno inuu noqdo mashruucii faan noole oo qola ku danaysato ma doonayno xildhibaan jaamac axmed maxamuud oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinkii ay madaxweynaha ka keeneen dib uga laabtay ayaa qaabkan u dhigay waxyaabaha ku kalifay inuu mooshinka isaga haro anigu shakhsiyan jaamac baa la yidhaahdaa cid kama wakiiliyi sagaashan iyo saddexdaan ku jiraa ma odhanaya anuse kale anaa ka wakiila horta anu waan ka noqday mooshinkaygii laakiin maxaan uga noqday inaanu soconayn baan ogahay maahaynu maaha inaan wax kale uga noqday waxaan ogahay oon gadaal ku ogaanaya maaha waxaan ogahay oon ogaaday inaanu guddoomiye adigana kaa soconayn prime ministerka ka socon waayey madaxweynaha ka socon waayey sidaa intii la isku hor fadhihi lahaa dee anigu sharci baan rabay haddaad diideen anigoo halkaad ka gashaan baan ka gelay xildhibaanada madasha ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan cabdibarre yuusuf oo isagu caddeeyey inaanu marnaba dib uga laabanaynin mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya waxaana uu guddoomiyaha baarlamanka ka codsaday in arrinta laga daayo xeer jajab halkan waxaa laga shirqamayey xildhibaanada saxiixay mooshinko fadhiya waa afar iyo toban labaiyo toban baa fadhida siddeetankii kale xaggee jiraan xaggee fadhiya haddaan siddeetan kale ayana taagan yahin leeyihin mooshinkii waa noo taagan yahay xagguu xalkiisu mar hayaa soo in baarlamaanku iska hor yimaado soo maahan mudane guddoomiye guddoomiyihii baarlamaankaa tahay waxaa lagaa rabaa inaad noqotid dhexdhexaad tiirdhexaadka inaad noqotid anigu waxaan ahay raggii mooshinka saxiixay ma laba labeeyo mooshinkii anigu sidiibu iigu taagan yahay waxaana ka mid ahay siddeetanka iyo koowa xildhibaan oo maqan baan ka mid ahay ayagiina halkaasay taagan yihiin mooshinkan mudane guddoomiye baarlamaanka madax ayaan la isu gelin wadadiisa sharciga ahayd baarlamaanka hala mariyo ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in qodobada ku qoran mooshinka qaarkood uu kala tashan doono golaha xukuumadda waxaana uu meesha ka saaray mid ka mid a qodobadii ugu weynaa ee madaxweynaha lagu eedeynayay kaasoo ahaa in madaxweynuhu uu galay qiyaamo qaran maatanga iyaga maanta waxay ahayd in aan isla meel dhigno habkii aan u geli lahayn mooshinkaasi sidaan usoo afjari lahayn gebi ahaantiisaba waa jirtaa in maaragtaa xildhibaano badan ay yidhahdeen waa ka baxnay xildhibaano kalena ay yidhaahdeen anaga kama bixin anigu waxaa dhammaanteenna waxaa xil naga saaran inaan tixgelinno duruufaha gaarka ah dalka uu ku jiro wakhtiga gaaban noo haray iyo howlaha badan ee na sugayo inaan qadarin gaaraa siino oo aan u wada guntano waa lagama maarmaan sababo badanaa jiraan oo maaragta arrintan ay usoo jiitantay ha ahaato hay-ado aan jirin ha ahaato arrimo kale oo maaragtaa ee mooshinka ku qoran laakiin aan caddayn lahayn ilaa aakhiri maadaama ra-iisul wasaarahan hadda uu yimid arrimo badan oo eh, ku yaala mooshinkana ay noqon doonaan arrimo xukuumadda ay iska leedahay waxaan soo jeedinayaa bal maanta maadaama uu yimid inaan aniga isagaan isku noqonno oo aan eh, qodob qodob u eegno waxyaalaha meesha mooshinka ku yaala kabacdina si arrinta ay u fududaato oo waxa dhanna ay usoo afjarmaan in aan soo diyaarino soo jeedino qodobada oo toosinta u baahan waxyaabaha qaarkood oo meesha ku yaalay sida masalan khiyaamo sare ee qaran meesha kuma jirto qodob cad baan idin sheegay boqol iyo siddeetan iyo afar oo koodisha banaalaha ama xeerka ciqaabta ayay ku caddahay marka qodobkaa isaga ah waa dhammaaday qodobada kale ee toosinta u baahan aada soo jeediseen barlamaaniyin baan nahay xil qaran baana saaran qodob walba anoo kala soo tashanayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha aan idin soo diyaarino aan idin yeedhno marka qodob walba sida xalkiisa uu yahay oo cad xildhibaan kastana maqsuud ku noqdo barlamaanka iyagana u maaragtaa midnimadiisa ay socoto ayaan ku dadaalaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayay dastuurka oo ay ka qaybgalayaan wasiirka dastuurka iyo federaalka ee soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen iyo wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug waryaheena maxamed colaad xasan ayaa shirkaasi waxa uu ka waraystay wasiiru dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka xasan maxamed jimcaale shirkani wuxuu daba joogay shir bishii hore ka dhacay magaalada muqdisho ka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ayna kasoo qayb galeen dowlad goboleedyada xubno ka socday iyo guddiga madaxa banaan ee dastuurka iyo kan dib la socodka baarlamanka iyo bulshada rayidka guud ahaan ee soomaaliya marka howlihii kaa looga hadlay iyuu daba joogay shirkan asiga ah kan marka wuxuu gaar u ahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiiro ka socday dowlad goboleedyada marka wuxuuna ahaa adeegihiisa wadatashi qaabka lagu bilaabi lahaa howlaha dib eegista dastuurka oo ay ugu horeyso bal in laisla meel dhigo sidii si wadajir ah loo bilaabi lahaa wacyigelinta dastuurka watashiga dadweynaha iyo ugu dambeyntii sidii loo bilaabi lahaa dib u eegistii dastuurka wa waa gartay marka eh, dib u eegista dastuurka wa- waa gartay marka dib u eegista dastuurka laga hadlayo eh, maamul goboleedyo iyo dowladda federaalkana laga hadlayo waxyaabaha ugu waaweyn ee eh, dabcan doodu ka taagneed waxaa ka mid a xuduudaha iyo arrimaha la xiriira dhaqaale qaybsiga dowladaha federaalka iyo- iyo dowladda dhexe arrimaha ma ku jiraan waxaad ka hadlaysaan Een, si fiican eh, waa laga hadlayaa Een, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan waa un saddex qodob Een, howlaha eh, dastuurka ee u baahan farsamo in la guda galo iyo howlaha u baahan qaab wadatashi oo la xidhiidha arrimaha siyaasadda sida een, xuduudaha sida awood qaybsiga sida een, sida laga yeelayo wadaagga khayraadka dabiiciga ah dhinahaas oo dhan eh, waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid ahayd eh, een, wadaxad uu ahaa eh, kulankan maanta in looga wada tashado taa marka een, iska fahmana in la bilaabo wacyigelintii dastuurka Een, waxaa jiray hadalhayn badan oo ku saabsan in weli een, aan laga go-aan gaarin eh, habka federaalka soomaaliya ay ku dhaqmayso hababka federaalka ee dunida ka jira nooca uu noqonayo oo dhowaanna waa tii muqdisho ay yimaadeen wafdi ka socday dalka een, switzerland oo sheegay in dowladda soomaaliya arrintaas ka caawinayaan marka shirkiinan qayma ka yahay habka federaal ee soomaaliya ay qaadanayso dabcan eh, constitution ahaan marka laga hadlaayo een, way ku xusan tahay dastuurka een, qaabka federaalka ee dowladda soomaaliya ay noqonayso dabcan si dastuurku cad waa laba gobol iyo wixii ka badan ayaa xubin ka noqon kara dowladda federaalka soomaaliya dowladda dhexe yaa iska lahaanayso een, awoodda laakiin eh, maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dowladnimada Eh, in kan tuulo joogo kan gobol joogo kan meel kale joogo ayagu mataqaana isheeg hawshooda iyo ilahooda iyo waxoo dhan ay noqdaan kuwo madax banaan laakiin mar walba waxa waaye dowladda soomaaliya iyada ayaa centerkii ah laakiin dowlad goboleedyadu iyagoon runtii doorkooda iyo latashiigooda iyo hawlahooda ayay leeyihiin dabcan de dalka soomaaliya wuu ku cusub yahay arrimaha la xidhiira federaalka wax horay aan ulahayn ma aha way jiraan marka talooyin fara badan oo ka imaanayo dad badan oo aqoon-yahano ah oo maswaro ah oo soo jeedinayaan in noocyo kamid a noocyada dunida ka jira aan qaadano laakiin arrinkaas oo dhan waa mid u baahan tashi in laga geliyo bulshada soomaaliyeed waxyaabaha aan u fadhina waaye in aan ka tashano bulshada aan ka talagelino isla markaasina aan tagno gobolada dalka soomaaliya guud ahaan iyo meelaha soomaalidu ay joogaan dibadaha ah taladoodan runtii ay noqoto mid wax lagu dhisayo magaca federaal anaga aan u baahanna maanta inaan qaadano oo aan ku dhaqmayno ma waxaan qaadanaynaa nooc dowladda soomaaliya oo federaal ah laakiin oo awood leh ma nooc waxaan qaadanaynaa ay awood leeyihiin dowlad goboleedyada ma waxaan qaadanaynaa mid oo awooddu ay dheelitiran tahay oo labada dhinacba ay unsi un tahay marka inahaas oo dhan waxa waaye waa wax hadda tashigeeda iyo taladada lagu guda jiro weyaan hadii eebba qadaro wayna kasoo bixi doontaa shirarka aan qaban doono ilaahay idinkii kana laakiin wuxuu un hordhac u ahaa qaadkii dib eegista suurka loo bilaabi lahaa maantana way furantay ra-iisul ku-xeenka ayaa noo furay wasaaradii dowladgoboleeda kasoo wada qayb galeen wasaaradii dastuurka soomaaliya waa ay joogtay iyada ayaa shir kasoo qaban qaadisay guddiga madax banaan ee dastuurka wuu joogay kii baarlamanka waa uu joogay marka hawshu waxay fasaa si fiican waxaan rajaynaynaa dhowaanna inaan tagno gobolada dalka guud ahaan oo aan runtii u gudbino dastuurkan iyo hawlihiisa iyo noocu noqonayo iyo hawlaha u baahan in tala laga geliyo dhammaantood hal maalin buu ahaa maya maanta iyo beri socon doonaa insha allahu tacaala maanta wuu furmay biri hadduu ilaah yidhahdana waxa waa doodayaa socon doonto kadibna waxaa lasoo xiri doonaa saa dambe insha allah
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka xasan maxamed jimcaale oo wariyahayaga maxamed colaad xasan uga waramayey shir ku saabsan arrimaha dastuurka oo maanta muqdisho uga furmay dowladda federaalka iyo wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada waa tahay waliilkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida toddobaadka waxaa soo diyaariyey markaasina soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli oo ku qabtay magaalada london
barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan aannu ku eegaynaa eedeymaha la filaya inay dhowaan soo bandhigto kooxda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunuqabataynta hubka ee dalalka eritreya iyo soomaaliya ee ku saabsan in awooddarrida dowladda soomaaliya ka haysata inay bixiso mushaaraadka ciidanka ay tahay arrin khatar gelisay sannado badan oo howl adag ay ku jireen ciidanka iyo guulihii ay ka soo hooyiyeen dagaalka ay kula jiraan kooxda xag jirka ee al-shabaab barnaamijka waxaa marti ku ah taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indha qarshe waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uu kaga jawaabaya eedaymahan ridwaan aad iyo aad baa umahadsan tahay ruaantii mahad baan ka celinayaa waxaan rabaa inaan su-aashaas arado horta caadadooda wey xeebtooda maaha mar kasta inay liig sameeyaan ujeedada liigsa loo sameynayana waxa weye war been inta suuqa lasii geliya dabeedna beentii la qoray la aamino wey hadday sax tahay waxaa la rabay inay riboodka sugaan liigna ayna sameyn waxayna soo sameyn marka anugu ma arko waa niman rabaa bayjeegooda mataqaana inay xaqiiqsadaan wax xaqiiqaan aan ka hadlayn maxaa ka jira arrinta ah in ciidanka soomaaliya aanay mushahar iyo cunno helin arrintaasi waxa weeye run ma wada aha ciidanku raashin wuu helaa hadduusan raashin helin ciidanku furanti baadiyaha u joogaay ma joogeen markhaati ma doonto waaye nin inta duur la geeyo inuusan inuu joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraan jirta waa cunto caadi u helaan weligoodna kama kala goyn mushaar la-aanta ciidanka waxay la qabaan shaqaale weynaha dowladda soomaaliyeed bay la qabaan markii la helana waa la siiyaa markaan la helina waa iska sugaan xalku waa intaas maaha wax ayaga ku gaara maaha waa gartay lixdii bilood ee ugu dambeysay haddaan eegno oo kale ciidanku mushahar ma heleen lixdii bilood oo ugu dambeysay hadda waxaan dhihi karaa ciidanku mushahar waana heleen ma la helin dowladda maraykanku way bixisay lixdii bilood ugu dambeysay hadda labadii bilood ugu dambeysay way bixisay dowladda soomaaliduna way bixisay laakiin adi lixdii bilood lama wada helin laakiin ciidanka meelo badan mushaar wuu wuu gaaray haddii marka dowladdu ay bixisay maraykankuna ay bixiyeen xaggey wax ka khaldan yihiin hadde dawladdu may bixin sanadkan dawladdu laba bilood bay ka bixisay lacagaha maraykanku abaxshaan always joogta maaha aniga hadda laftigeyga ma sheegi kara bisha la bixiyey laakiin gooray ka xisaabsan tahay marka ciidanka mushaar waa ka maqan yahay waa run waa gartay arinta ku saabsan in kooxda al-shabaab meelaha ay la wareegayeen bilihii lasoo dhaafay iyo meelaha ay qabsanayaan ay qayb ka noqon karto ciidanka soomaaliya oo moralkiisu aanu wanaagsanayn maxaad uga jawaabaysaa waxaan uga jawaabayaa arrintaasi runna maaha raadiisalna mala ciidanka soomaaliyeed boqol jeer buu muujiyey diyaar buu u yahay moraalkiisuna ma xuba waana ka dhab inay ka xoreeyaan dadkan al-shabaab wayna muujiyeen sanadkan maaha sanad ka hor ayagoo mushaar qaadan mushaar two thousand july two thousand fourteen baa ugu horreysay ayagoon weligood mushaar qaadan ba intaas xoreynayeen moralkooda ma xuba maalinna maalinta ka dambaysana moralkooda wuu ka sii fican yahay diyaar waana ka go-an tahay in laga xoreeyo al-shabaab dadkan taas adduunkana ku raali gelin maayaan waa wax iyaga ka timid shacbigooda raba aan nina la weydiinin moraalna kama xuma ciidankasaas yiran waa qofka xaqiiqada ogeyn maxaad kala socotaa arrinta odhanaysa adiguba hadda waad sheegtay in mushaarka qaarkii weli aanay ciidanka helin inay arrintaasi sababtay in ciidanka qaarkood ay ka niyad jabaan inay shaqada sii wadaan oo suuragal ay tahay inay qaarkood ciidanka ka tegeen qaarna laga yaaba inay ka maaragtay ka tegayaanba
askarteenu runtii waxa weeye askar aada iyo aada u fiican oo niyadsan oo og situationka dalka soomaaliyad ku jiro mar kasta markaan u tago hal shay baan ka wada hadli jirnay aniga iyagu waxaan ka wada hadli jirnay taliyi mushaa raashin la-aan yuu nagu dhicin waan ognahay dawladda iyada dhaqaale xumadeeda waana ugu samreynaa waana xoreynaynaa si dhaqaalihii loo helo marka dhaqaaluhu wuxuu la-yahay iyadoo canshuurtii aan dalka laga aroorin karin every soldier kaasuu ogyahay marka hadday raashin helaan maba isweydiiyaan runtii laisma weydiiya annaga preoccupation naga haysa annaga dareemayna oo inaan raashin mushaar siina laakiin ayagu absolute ma soo hadal qaadan hadday raashin helaan waa xoreynaya ilaa maalinta meesha ugu dambaysta la xoreeyo taxationkii la bilaabo maalintaas way maalinta askarteenu aday doonto hana la siiyo mushaar laakiin hadda wixii ka horeeya way ka go-an tahay wax alla waxay helaanba inay ku dagaalamaan jenaraale arrinta ku saabsan dabcan dhaqaale xumada dowladda haysa waa mid iska cad laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in la isweydiiyo xataa lacagaha yar ee loo helo ciidanka in taliyayaasha qaarkood ay musuq maasuqaan arrintaas ma jirtaa oo ma baarteen wal arrintaas horta sal maba laha sideedaba laakiin waxaa la rabaa ninka warqada qoraya inuu sheego taliyaha mas-uuliyaddiisu lacag maaha taliyaha lacagna ma hayo lacagta waxaa ka timaadaa dowladda dowladda dhexe prime ministerka xafiiska dowladda wasaaradda gaashaandhigga lacagta dadkaasaa keena taliyuhu lacag ma keeno lacagna ma hayo lacagtii loo askarta wuu siiya horta inaad fahamtaan taliyuhu lacag mas-uulka ma aha absolutely wuxuu mas-uul ka yahay markii isaga loo dhiibo la labaatan lacag wixii ka horreeya mas-uulka maaha inuu raadiyo inuu doono midna mas-uulka ma aha lacagta soo gaartana waa la bixiyaa waay si sharci ah oo saxa waa loo siiya ciidanka buuqna kama qabo ciidanku markay soo gaarto laakiin dhibta jirta waxaa weye dhaqaale la-aanta dalka lacagtii ma imaan wasaaraduna lacag kama keenin wasaaradda maaliddina lacag ma keenin so markaas taliyuhu w meelu ka bixiya male taliyuhu miisaanad gaara iyo dowlad gaara ma haysto ciidanka la leeyahay tiradooda lama hubo oo mararka qaarkood tiro aan jirin ayaa lacag lagu qaadaa ama kuwa aan shaqaynin ayaa lacagtooda la qaataa arrintaasi soo so soo shaki ma dhalin karto arrintaasi waa arrinaasan lahayn haddaad xasuusato maalintan shaqada bilaabay wixii ugu horreeya oo ka bilaabay waxay ahayd sideed boqol iyo toddobaatan iyo lix qof inaan ka ruqseeyey oo soomaali ah oo dalkan weliba usoo halgamay laakiin aan waktigan xaadirka gudan karin waajibaadka ciidanka laga rabo horta taas waxay muujinaysaa oo xaqiiqo u tahay warka la sheegaya inay been tahay barkeed sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan baa laga ruqsayay maxaa loo ruqseeyey soomaali bay ahaayeen laakiin waxaa loo ruqseeyey hal shay waxaa loo ruqseeyey waktigan xaadirka dad capable u ah ama awood ciidanka laga rabo fulin kara maaha marka raad male waxaas waxaan jirin waaye dadaa lagu soo dardaray iyo waxaas waa wax iska mataqaanaa fadhi kudirir baanu aqaanaa rasmi ma laha sideed boqol iyo todobaatan iyo lixdaa laga ruqsayay ciidanka xoog doog soomaaliya tay aad laga ruqsayay ma laha dalka ciidanka laakiin inuu u baahan yahay dib u habeyn ma aaminsan tahay adiga ciidanku dib u habeyn badan buu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay rasaas buu u baahan yahay maxaa ku dhaha gaadiid buu u baahan yahay shidaal buu u baahan yahay yacni wax fara badan buu ciidanku u baahan yahay mana helo mana haysiyo laakiin wax alla wixii gacantiisa soo gala way muujiyeen dhulka inta aragto dhan bay ku xoreeyeen warsi ma laha intay xoreeyeen waa banaankay taala qof inkiri kara ma laha see marka dhibaatooyinka aad sheegtay mudday soo taagnaayeen ma laga fakaray sida lagu xallin karo
waxaad ogaataa marka horeba xaaladda iyo duruufaha dalkan maraya inaad la socotid baadra dalkani dal maanta dhaqaale le ma aha oo haysta dal lacagta yaroo la helo dowladda ku hesho waa furdada iyo airboortka laga ururiyaa casuur lama qaado magaciisa lama qaado ma haysta dowladda dhaqaale dowladda ka maaha inay ka akrinayso ciidankeeda wax walba meesha shuruudda madaxweynaha iyo prime ministerku ay toban jeer ku celceliyeen number one waxa ah mataqaana security-ga wixii lahaayana ciidanka way soo gaartaa ma garatay marka maaha in wax laga agranayo way soo gaartaa ciidankuna saasay ogyihiin sababta ay u dagaalamayaan oo u joogaan oo u dhimanayo waa taas Waa waxay gartay.
ogyihiin inaan wax laga agranayo jirin wixii lahaayana waa la gaarsiiya waa la socdaa waxyaabo fara badan oo dalka ka jira laakiin een, een, wax dadaala ma ku bixiseen in bulshada caalamka ay idinka caawiyaan eh, dhibaatooyinkan xooggan ee idinka haysta dhaqaale xumada ciidanka iyo qalab la-aanta iyo waxyaabahaas oo kale aada iyo aada dadaal aada u fara badan baan ku bixinay Eh, derbiyo badan baan garaacnay dowlad badan baan garaacnay Eh, maraykanku waa bixiyaa ingiriisku waa bixiyaa imaaraadku hadbay bixinaysaa so eh, dowladda soomaalida way bixinaysaa so yani run ahaantii eh, eh, mushkiladu mar dhow way- way dhammaanaysaa waa laga baxaya hadii alla laakiin mudday soo jiitamaysay markan ma ma ma- ma rajo fiican baad qabtaan aada iyo aad barajo aada iyo aada u fiican baa jira marka inta he-adood inta dowlada waan kuu sheego lacagtooda waa diyaar arrinta eh, ku saabsan mararka qaarkood musuq maasuqa eh, la sheego haddii ay jiraan soo dhaawac uma keensanayso taageerada aad ka helaysaan dowladahan hadda aad sheegtay iyo bulshada caalamka waa horta inaa jirta waxa weeye marnaba hal musuq maasuq kama jiro askari boqol doolar baa lasiiya askari boqolkiisi doolar loo dowladda soo dhiibtay oo waayaa ma jiro absolutely ma jirto marka dadka musuq maasuq ka hadlaaya waxay ka hadlaayeen waxay isku xeleen waxay lix bilood askariga lama siin wel askariga lacagta waa inay timaado si loo siiyo marka qodobka halkaasay ka fiirinayaan like, kama fiirinayaan nin soo taagan oo lacagtiisi la waaya absolutely ma jirto musuq musuq maasuq ay ka hadleen mise midda kale een, waxa eh, international community aada isku mashquulisaa oo aada ugu mashquulisaa eh, eh, cash baa la bixiyaa bal systemka maanta aan ku jirno keliya xalka keliya uu leeyahay maanta askara lagu siin kara waa situationka aan lagu xisaabtamaa bangina kuma yaallo xawaalada kuma taallo meesha ciidanku joogo the only reason only keliya waa in inta loo qaado cash lagu bixiyo institutionkii dowladda inay dhismaan oo la dhiso oo institutionka wuxuu ku xeran yahay sida institution kaloo kale ee dowladda uu ku xeran yahay meel hay-ad keligeed dhismi kartaa ma jirto dalka oo dhan baa isku xiran arrinta ku saabsan in ciidamada mararka qaarkood marka mushaharka uu ka daaha ama aanay helin ay wax dhici karaan inay isbaaro dhigan karaan arrimahaas ma u kura gasheen waan ciidanka mushaarka wuu ka dahaa secret maaha waa la ogyahay wuu ka dahaa haddaba waa ka maqan yahay muddu ka maqan yahay ciidan intaa tiro la eg qof xun kuma jiro qof dhihi karaa ma jiro laakiin waxaan kuu sheegaya ciidanka boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa ciidan fiican oo niyad fiican oo isbaaro ku jirin oo kufsi ku jirin oo dhib ku jirin hadduu ku jiri lahaa ma joogeen shacabka lama joogeen marka waxaad ka garanaysaa kuturkuteenka iyo dadkan raba inay mataqaanaa dacayad sameeyeen iyo nimankan warbixinta qoraya oo jeed bay jeed baydooda eh, beeg jeedkooda say u ilaabsadaan qoraya realistic maaha waa u sheegay waxaan idhaha runta ma rabtaan ha okay annaga haddaynu idin sheegayna waa idin kaxaynaynaa unidka idin geynayna nin nairobi fadhiya warkiisa wax qiimaha u kaleeyahay asayada bala arrinta ku saabsan ciidanka isku dhafkiisa oo loo arka inay qayb weyn ka qaadanaysa in la helo ciidan qaran eh, halkee haddu marayaan maaragta howlahaas arrintaas ilaa hadda meel fiican bay maraysaa soo meeshaan kismaayo laga bilaabay ciidankii kismaayona waa la xereeyey waa u socdaa laakiin weli wax badan baa u dhiman qalab male baabuur male toddobiyo toban baabuur oo maraykanku noogu deeqay baan siinay wax kaloo ay haystaan malaha qoryo waxay haystaan laba boqol oo qori yani waad ka garan kartaa yani maaragtay aada iyo aad bay yani u tabar u tabaryar yihiin marka haddii la tayeeyo oo hub loo helo gaadiid loo helo way way shaqayn lahaayeen arrimahan marka ah, qayb ma ka yihiin dagaalka idinku daba dheeraaday ee al-shabaab arrimahan dagaalka sababo qayb weyn bay ka yihiin waxaa yeele dalkan waa dal garbab duur loo hayo dal niman hub haystaa waxaa leeyahay la dagaalama idinkana cunaqabateen baa laydinku haynaya international community laftigeedaan baan maranaya inaysan aysan ka fiirsan marka dalkan cunaqabateynta waxay u keentay inuu saas lahayn inuu qoryo haysan inuu wax badan uusan haysan dagaal inuu ku jirana waa laga rabaa dad iska dhiciyo waa garan kartaa al-shabaab maalin walba hub iyo wax walba u yimaada laakiin ciidankan waa ciidan cun- dalkan waa dal cunaqabatayn ku jira waa nin inta ring iyo feerka lasoo geliyey garbaha laga xidhan iyo sicid ninka kale saas camal baan nahay brofi ha laakiin ciidankii midowda afrikaha meesha jooga oo hubaysan oo qalabaysan wax ma qabtaan miyaad leedahay ciidanka midooda africa wax waa qabtaan wax waa qabtaan dhihi karta ma jirto dhimashadooda iyo dhaawacoodaba waad aragtay intii layi wax ma qabtaan lama dhihi karo intay xoreeyeen waad aragto yani dadka lagama amaal dhaco runtii wax de aada iyo aada u fiican bay qabeen ay qabteen laakiin anigu personalitaas waa personal gudinkeyga waxaan aaminsanahay intaas ka badan inay qaban kareen marka waxaad ku qanacsan tahay adiga ciidan soomaaliyeed inay ka guulaysan karaan al-shabaab haddii la qalabeeyo oo ay helaan ciidan eh, Aniga- mushaharka iyo waxyaabahaas aniga waxaan aaminsanahay ciidan soomaalida oo keliya dalka la xoreyn kara ciidan soomaalida oo keliya dalka la xoreyn kara haddii ciidanka xoog dalka soomaalida ee xanta jooga atwaalmeynta jooga baahidiisa la- boqol kiiba sideetan keliya loo dhamaystiro dalkani muddo aada iyo aada u yar buu ku xoroobaya Ta- taan yar oo oo aada malayn karin buu ku xoroobi lahaa ugu dambayn kalsooni intee leeg ayaad is leedahay way u dhexaysaa shacabka iyo ciidanka si looga adkaado kooxaha xag jirka ah Ah, ciidanka xoogga dalka soomaalida wuxuu soo ceshtay absolutely wuxuu soo ceshtay kalsoonidii uu mush- warigii buu mujtamaca soomaaliyed ku lahaan jiray aada iyo aada buu usoo ceshtay maanta waxaad ka garanaysaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyed meel kastay joogaanba wax kasta oo ku saabsan nimanka cadowga meeshii joogtaanba way ka helaan Ee, meel kasta daqaad kasta dadka usoo tabiyaa waxaad garanaysaa dadku wuxuu la safan yahay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu la safan yahay ciidanka wuuna ku kalsoon yahay kalsooni buuxdayna ku qabaan wayna taageeraan meel alla ciidanku dagaal ku jiro oo uu dagaal ka galo gobol kasta uu dagaal ka galo ci- shacabkaa geeya cunto geeya hilib u geeya xoolo u geeya biyo u geeya ciidanka intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o a ay ku leedahay magaalada london waxaana marti ku ahaa jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaan idinla socodsiinayey sidaas iyo nabadgelya
weli waxaad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa waxaan maqli jiray harayowna soo gaar haddii kalena yeelka hees ahayd baan soo xasuustay ninka ugu cidiyaha dheer caalamka oo bilad lagu siiyey horyaalka uu sido ee cidiya dheeraanta yaa badana waxaan sidoo kale idiin hayaa hal abuure cabdixayi cismaan iyo tixdii uu ka sameeyey gaari duug ah oo farihiisa looga siibtay iyo sidoo kale qaybtii u dambeysay ee waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac qaybkan sugaya sugaya sugaya ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe
waa caawa iyo cawayska washington hal abuure cabdixayi cismaan oo intiina ku xiran barnaamijkan cawayska laga yaabo inay horay ugu maqleen tixihiisa xambaarsan qisa maalmeedka noloshiisa iyo tan soomaalida ayaa caawa mar kale waxaan idinku hayaa barnaamijkan cawayska washington isagoo inoo haya sheeko xiise leh oo ku saabsan gaari duug ah oo lagu khalday oo looga qaatay waxoogaa lacaga oo uu shaqo adag ka sameeyey dalkan maraykanka cabdixayi kusoo dhowo mar kale barnaamijka cawayska washington waana ku faraxsanahay in barnaamijka aad mar kale ka qayb galayso caawa waad mahadsantahay caasha waa gartay de dadku wax badan ay hore kaaga barteen barnaamijka cawayska inta ku xusuusata ku xusuusatee ani waxaan aad u xusuustaa faraskii gabaygaad u qaaday gabayga aad ka tirisay digaaga shaqada digaaga dalkan maraykanka caawan maxaa noo cusub caawana waxaa cusub gaarigii igu horreeyey ayaa mataqaanaa yani caawana ka sheekeynaya wixiina kala qabsaday aniga gaarigaas waa gaari cajiib oo la yaab lu ahaa miya aada iyo aad aada iyo aad ha haye bal noo bilow sheekada ku saabsan gaariga sheekadu waa sheeko dheer oo waqti sii horreysay bay ahayd waqtiga maraykanka mataqaanaa nimid anagoo dhalinyaro fara badana oo gabdhiyo wiilin ba isugu jirna ayaan gobolka iowa shaqo doonanay kabacdi meel lo-da lagu qalo oo warshad waxaa ku taalay beef lo-da lagu qala ayaa ku taalay tuulo yal tuulo yal bay ahayd oo aada u yar bay ahayd oo ay ku nooshahay kun iyo saddex boqol oo qof ku nooshahay harley i waa la odhan jiray marka saddex iyo toban qof ayaanu waxaanu ku geli jiray hal guri oo laba qol iyo barse weyn iyo basement ah marka waxaanu ku kala rooneen gabdhaha oo lixa labada qol ayay geli jireen oo kor ahaa guriguna marka laba musquulood buu lahaa saasaa lagu kala badbaadayay gabdhaha musqushooda iyo ragga musqushooda saasaa lagu kala badbaadayay ragguna waxay gelayeen oon anigu ku jiro xagga hoose wada seexanaya wada barxanaya sababta gurigaas nagu kalifta gurigaas aanu ugu cabursanayna waxay ahayd anagoona la moodayay dad aliana oo cirka ka yimid oo dadkaasi ayna weligood inay telefishin ka arkaan mataqaanaa madow mooyaane ayna weligood si toosa u arag ay lahaayeen dadkan oo weliba ingiliis aqooni yaay nala yaabeenoo gurigihiiba naga karayn waayeen saas daraaddeed baanu ugu cabursanayn meesha haye micnihii waxay tahay miya dadka magaalooyinka maraykanka hadda madow badan waa laga yaqaanaa laakiin magaaladaas waxay ahayd magaalo caddaan oo miirana oo qof madow baan laga aqoon oo haddana ajnabi markaad waddada marayso saasaa lagusoo wada fiirinaya sidaad ugaar tahay baa saa lagusoo wada fiirinaya inta la istaago lagama sii jeedsanayo adiga qofkan micirku kasoo dhacay baa la is odhanaya markaas adiga bacdina adigaa ku watay cabdixayow sheekadaad waxay isoo xasuusinaysaa allah yaraxmu aabeeba hadda kahor wuxuu iga sheekay maruu talyaaniga tegey in midabkooda dadku ay kala saari waayeen inay bini aadan nool yihiin iyo inay yihiin bombolo markaasi wuxuu yidhi saasay korkeenay taaban jireen sidinaan khad soo marsanay khad ka soo raacays tii baa idin qabsata adinkana
waa tii oo kale tana tii oo kale ahayd magaalada waxay ahayd hal gas station bay ahayd hal banki bay ahayd booliskeeduna labauba ahaaya inay ka arkaan telefishon dadka madow oo basketballka ciyaaraya wax noocaas mooyaan toos oo ay madow u arkeen ma jirto laakiin markii markii dambe wayna barteen oo guryihi way naga ijeereen inaan dadka daacada masaakiina nahay bal igu bal igu celi magaaladaasi magaceeda maraykan ku taalla waa cajiib harle iwa la yidhaha harle iwa iwa ku taallay waa magaalo yaro harle iwa la odhan jiray bal sheekada iyo dhamaystir maxaa maxaa idin anagoo qabtay marka markaa anagoo markaa saddex iyo tobankii meesha ku jira baabuur waxaanu lahayn kuwa daba dheer oo wasaab la odhan jiray ayaanu lahayn halkaa baabuur baanu saddex iyo tobanka noogu wareegan magaalo kalena kasoo adeegan jiray kabacdi nin baa wuxuu ka yimid canada mataqaanaa dhalinyaro ah oo soo booqday qaraabadiisa oo mataqanaa dhalinyaradaas qaarkood ka mid ah kabacdi baabuur buu watay shalay sharti saleebard la yidhahdo ayuu watay oo kilomitr qoraya maraykanku meeshuu meel ka qorayo kaasi kilomitr buu ka qorayay kabacdina wuxuu yidhi gaarigan yaa iga gadanaya bakistan baanu kacayaa wadamadan gaalada waa iskaga haajiraya waan ka tegayaa baabuurkan cid iga gataan doonaya markaas aniga ayuu iga siiyey kun iyo dhowr boqol waana la igala taliyay baabuurkaas ha gadanin baa loogu yiri baabuurku waa khariban yahay dabeecadiisa mataqaanid adigu si fiican sharciga umataqaanid marka waxba ha gadanin baabuur fiican gado lacagtaada lacagta mataqaana ku taala bankiga ha iskaga khasaarinin lacagtana saan ku shaqeeyey ilaahay baa ogaa mataqaana aan ku dhowrka kun iyo dhowrka boqol ee mataqaana aan ka bixiyay marka isla markaas kolkaan adigu baabuurkii dhowr maalmood watay ayaa uu hallaabay oo magaalo kale iga hallaabay marka magaalo kale marka marka lacagta waxaad ka shaqaysay hilibkii lo-de la qalaya ee lago la jarjaraya baad ka shaqaysaa Wakaas.
aad halkaa u Wakaas.
tagtayba oo sii kala haynay subax walba haa waa gartay magaalo kale way ka hadlaabeen magaalo kale markuu ka hadlaabay gasstation markaas ku shubanayay kolkaan gasstation gaas ku shubtay ayaan damca inaan kiciyo ilan waa la damiyaa markaa gaas ku shubanaysa waaba kici waayeyba aniga baabuurkiiba meeshaa laga soo laga soo towgareeyey waxaa igu dhacday qisadii ku dhacday mataqaanaa cabdideeqsi warfaa oo reedila ahaayoo cabdi cinema ku ku magacaaba lagu magacaabi jiro banka gariyaad oo baabuurka ka hallaabay oo sheekadan ee maansadan mataqaana suugaantan balwada ama aabihi miiska soomaaliyeed lagu tilmaamo oo markaa balwoy balwoy wixii i beleeyey mooyaane waxa ay bele- beleeyey baabuur ee mataqaana isaguna halkaas ka yariy anigaas mid noqonay marka aniga iyo baabuurkiiba meeshaasa laga soo towgareeyey tuuladii yarida harlid baana la keenay halkii ayaa mataqaanaa dhalinyarada ay ugu yeersatay yidhaa wariyaa maxaa baabuurkanaad ku falaysay Haddii kaadi- waxaan ka tiriyey gabaygan aan ka tiriyey waxaan ka tiriyey masaafada galan ikaad waana lasoo tawgaraya markaad leedahay adigii gaarigii baa waxaad u baahateen gurmad ah cid meesha idinka soo wada haa waqtigaas oo taba baan boolis baa taba bahalka baahurkisida noogu yeeray kabacdina ee baabuurkaygana xagga dambu kaga xidhay anaa shirkaan usoo galay sababta labada nadiiba markaas ee meeshaas ayuu naga soo jiiday baabuurka waa gartay waa gartay marka gaarigii gaarigii maxaad ka tirisay marka gaariga waxaana yidhi marka in badan baa laigala teliyey haw lacagtaan ku gadanay dee lacagan dhib u maray bay ahayd waxaan kala haayay subax koofiyadii iyo dhaxanta iyo kaba aan la qaadi karin koor weyn aan sii xidhnaa kaashkii iisoo kordhiyo kaydkaygii sooma lumin korkayga waxaan ka jaray kolay kabashaba ku tahay karuurkii sooma qubin waxaan sii kadlaynayeen kacaakufay baraf ku dhacay kalaalidu soo ima mudin karkaaradii baan ka dhacay ku lumay kayn oo mana ah dhibaan kama iigu dhicin ka joog laygu wada lahaa kas yari baa iigu hodee kollaba kama soo kabtee waxay kaarshikani adayg kanaduu iiga yimid kunkaygii buu la tegey baabuur aan ka cayninoo guddiya kaarqa buu ka tegey kilomitarkiisiba kun boqol ku dhaafayoo daadiisii kaxaysi male geerashkay wada kuududaan ee kitaabka haddaad taqaan oo aad ka baqaysa naar kistaydii bari iga keen ama akaalay ii samee kun wada duubcad soo xidhoo barkooda la mooda sheekh kashana khaa'inimo ku sida kii aan waxba kuu dhimayn goofiyad weyn a ka wacan baabuurkii baarkin baa la dhigay baarkinkii amarka ilaahay raqdiisa yaa ku dhaafiyaan le waxan raqdiisa yaa ku dhaafiya sameyn badan buu u baahan yahay lacag fara badan lagu sameeyo kabacdi am- amarka ilaahay baabuur wiil yaroo cabsan baa baabuurkayga iyo baabuur kale ku dhacay subaxdii dambe ee soo toosay waxaan arkay baabuurkayga oo jug weyn ee ku taalo baabuurkii oo meesha ku halowsan baan mataqaanaa ee la ii soo celiyay kun iyo dhowrkii boqol wax ku dhow la ii soo celiyo insuransigii wiilkaas wiilkaas iyo hooyadii baabuurkasootiba la ii soo celiyey oo mataqaanaa la iigu magdhabay markaas waxaan idhi marka lacagtan xaq baad ku shaqayso xalaal bay ahayd sababta baabuurkiiba iskaba qariban baaba lagu dhacayba kabacdina lacagtiiba lagaaga soo celiyaba oo meel iska yaalay markii horeba meel iska yaala walaan raqdiisa yaa ku dhaafiya waxan oo weliba mid ku darsa cabdixay oo dhegeystayaashan aan xusuusiye gaariga markuu kaa hallaamo uu caaqibo beela sida midkaad aad sheegay sidoo kale in lagaa qaadaaba lacaga in lagaa qaado waana lacag ku bixisaa in lagaa qaada lacaga halkii caashucuuday baabuurkaasi intaan sameeyey markii dambe oo lacag yar ku sameeyey ayaa isaga laftiisa sideed boqol aan ku galay markii dambe oon baawar wanaagsan oo kala gato intiisa kolka hore lacag laiga soo celiyey
nin u dhashay waddanka indiya oo uu caalamku u aqoonsaday in uu yahay qofka ugu cidiyaha dheer caalamka ayaan caawan idiin hayaa kaas oo la siiyey shahaado uu bixiyo buugga caalamiga ah ee loo yaqaano genis wall record ee lagu qoro waxyaabaha la yaab ka leh ee haddana la aqbalay waa sheeko la yaab leh waxaa stuudiyaha la fadhiya cumar xasan cumarow adduunyada wax waliba horyaalkeedii qolaa sida marka ninkanna wuxuu qaaday tartanka ama horyaalka ninka caalamka ugu cidiyaha dheer waaba sheeko xiisa leh marka bal ninkani bal meesha uu ku nool yahay iyo magaciisa horta bal igu bilow cashacuud aad baad umahadsantay waxyaabaha la yaabka leh aan toddoba kan soo akhriyay ayay ka mid ahaayeen ninkaas waxaa magaciisa la yidhaahdaa shiridihaar jilaal waa oday siddeed iyo toddobaatan jir ah waxaanu ku noolay dalkaas hindiya waxaad ii sheegtaa marka ninkani cidiyihiisu bal dadku wayna dhegaysanayaan bal waxaad u sawirtaa qaabka ay cidiyihiisa u yaallaan ninkani ninkan cidiyaha horta waxa uunan jirin muddo saddex iyo lixdan sannadood ah gacanta bidix shanta farood ee ku taalla ayuu cidiyihiisa bixin jiray intii uu soo noolaa ayaan odhan karaa marka laga soo bilaa lix iyo toban jirkiisii hase haatee ciddiyuhu dheerar inta ay dheerar dhaafeen ayaa waxay ka dheer yihiin isaga joogiisa waa gartay aniga adigana haba sheegin hay waa naga dheer yihiin laba mitir ayay ciddiyihii sucdida ugu dheer oo suulka ku taal laba mitir weeye salaamaad marka gacanta kor ayuu u qaadayaa hase haatee ciddiyihii dhulka ayay daadsan yihiin sida saynta maarata xoolaha ayay markaas dhulka yaaliin ciddiyuhu markaas ciddiyaha waxa uu saaraa inta badan miis ayuu saas u saaraya markuu gurigiisa joogo uu ku fidinayaa haddii kale dee caruurtiisaa kaga tumanaysa waa laga jebin karaa inay ka jabaanna ma ogola marka wadada wadaday daadsan yihiin haahe wuu ilaashanaya markuu wadooyinka maraya dadkao dhan baa istaagaya way eegayaan ciddihii saasay usoo jiitamayaan xagga dambe waa gartay marka waa arrin la yaable marka ninkani cidiyaha marka la yidhaahdo qofka caalamka ugu cidiyaha dheer waxaa laga yaabaa qofka inay u sawiranto gacan saa usoo taagan oo cidiyihii ay taagtaagan yihiin marka cidiyaha ninkani mar hadday dhulka jiitamayaan marka waa sida xarka bay noqdeen saan qiyaasay sidaas waaye xarka ayay noqdeen markaasi tasuulka khaasatan iyadu way laablaaban tahay oo se maadaragtay geedaha dhaadheer ayaa maad aragtay ay laamaha ka baxa sida quruci haahe laamaha ka baxa maad aragtay haasatan ayay markaas iyagu laablaaban yihiin oo aad ayuu usoo duubay hasaate inkastoo uu duubay maadaama tay ciddada ugu dheer haddana waan gartay marka een, inta badan cidiyaha markaad fiiriso inta badan annaga waa jarnaa mar haddii la tukanayo oo islaamku sidaa uu qabo cidiyihii waa inay mar walba jarraadaan laakiin haddana mararka qaar haddaad cidiyaha qaar ilowdo waxaa laga yaabaa inay cididu markay dheerta inay halis badan keento ime- inay meel dhexe kasoo jabto inay qofkii ay ka sokooba dhibaatada caafimaad laakiin haddana ay keeni karto in maarata ay dhaawacba kuu geysato Waa gartay.
marka ninkan cidiyihiisu bal waxaad ka warantaa sida xarkii bay u laalaadaamaad tiri marka siduu uga ilaashaday jirkiisii kale inaa- inaanay dhibaato u geysan waa sidaad sheegtay marka aad wax ku tala geshid ee aad maadaragta ilaashanaysid iyo mar kale caadiga way kala duwan yihiin kolley Waa run.
markaa ninkan uu ku talagalay tan iyo lix iyo toban jirkiisa ayuu cidiyihiisa soo korin jiray uu aanu marna jirin waa kun iyo sagaal boqol iyo labayo kontonkii marka laga soo bilaabo saddex iyo lixdan sannadoodoo dhan ayuu cidiyihiisa soo korin jiray marka si khaas ayuu ilaashadaa sababtoo waxa uu doonayaa inuu caalamka maadaragtay meel ka gala laakiin arrinku sababtay baa jirta inuu Hay.
ciyay inuu koriyo maadaragtay cidiyihiisa arrinta xagga dambe aan kusoo qaadan doonaa hase haatee haddii aan markaa u sawiro dhegaystayaasha Ah.
odaygan sideed iyo toddobaatan jirka ah ee ku nool dalkaas hindiya oo magaciisa layidhaha shiridihaar jilaal ayaa waxaa shanta farood ee gacanta bidix ku taalla cidiyaha iyagu maadaragta ka soo baxay ay aanu jarin saddex iyo lixdankii sannadoo lasoo dhaafay waxa ay guud ahaan marka la isu geeya ay gaadhayaan sagaal mitir iyo weliba in ka badan waa sagaal boqol iyo sagaal dhibic lix sentimitir ayay marayaan midiiba mise marka la isku dardaro waa marka la isku daro Waa gartay.
laakiin waxaa ugu dheer waa cidida ku taalla gacanta afarta suulka ah waxa ay gaadhaysa iyadu laba mitir Waa.
laba mitir ayuu dherarkeedu gaadhayaa waaba qof dhan joogii aad iyo aad kaba dheerde laba mitir dadka maadarata ugu dhaadheer caalamka laba mitir inta badan maadarata lagu qiyaasa waa gartay farta iyadoo loo yaqaano murdisada oo ku xigta suulka Ah, ciddada ka soo baxday ee haatan ku taalla waxa ay gaadhaysaa waa tan iyo intaan stuudiyaha soo galla wixii ku biira garan maayo dabadeed waxaa laga yaabaa inay waxoogaa kusii kordheen hay hal mitir iyo toddobaatan iyo sagaal sentimitir weeye waa gartay farta dhexe dherarkeedu ciddada ku taalla waxa ay gaadhaysaa hal mitir iyo siddeetan iyo lix sentimitir farta iyada loo yaqaano faadumo waa farta faryarada ku xigta eh waxa iyadana ciddada ku taalla ay gaadhaysaa waa hal mitir iyo siddeetan iyo hal sentimitir faryarada waa farta ugu dambayse ciddada ku taalla anigan kula hadlay waa iga dheertay waa hal mitir iyo lixdan iyo afar hadda waa faryaradii hal mitir iyo lixdan iyo afar waa sentimitir gartay marka waa is- waa waa- haddaan soo koobno waa iska geed baxay oo laamihiisii aan la jarin oo dhinacay doonaan intay u baxeen haddana iska soo daatay oo- oo s- oo sidaa usoo laalaabay waa sida aad sheegtay marka buugga loo yaqaano magaciisa guinness world book oo lagu qoro markaasi waxyaabaha la yaabka leh ee la aqbalay ee la xaqiijiyey ee caalamka ka dhaca ayaa markaas ninkaas shahaadadiisa la guddoonsiiyey hase ahaatee ninkaas ayaa isagu waxa uu guursaday sagaal iyo labaatan jir markii uu ahaa waxaanu yidhi waxaa kale oo intaa ii dheer anigoo isku dayey toban ilaa iyo labiyo toban haween ah inaan mid ka mid ahun ay ogolaato oo aan guursado taasina waxay matalaysaa cidiyahan faraha badan ee dhaadheer iyo meesha uu guurkiisa ugu dhiisu marka akhirkiisa maray.
marka marka cidiyihii bay ku diidi jireen miya xaasasku waa laga yaabaa ama way ka baqan xisaa ninkan waaba nooc kaloo bini aadan caadiya maaha shaydaan miyuu hebes lahayn moogtahay ilaa waxaad waxaad ii sheegteen gacanta bidix oo keliya ay tahay gacanta midig iyada sidee u taallaa gacanta midig ninku xariif buu noqday waxuu yidhi mataqaanaa Ah.
gacantaa bidix Ah, iyada maad aragtay dhaqan gaar ayaa siiyey waa gar- gacanta midigse dee waan ku shaqaysanaya lan caalamka maad aragtay inaan wax cunaan rabaa inaan shaqaystaan rabaa haddii kale dee haddii aan halkaas ka fadhiya maad aragtay yaa afka waxay ugu guraya buui marka gacantan iyadu waxay tahay sidii dhoolatuskii oo kale wa- wa- waa iska dhoolatus halkaanba iska laala waxuu ku qabsadana male ileen cidiyaha baan qaaditaan u baahan kaba soo qaad inay dadku soo booqdaan ee dalxiisnimo u yimaadeen ay daawadaan ee waxoogaa lacaga bixiyaan waayo marka la yidhaahdo maaragtay ninkii ninka u- ugu cidiyaha dheer adduunku waa hebel oo halkaasuu joogaa haddii aan caalamka kale xitaa laga imin waxaa laga yaabaa dadka magaalada uu ku nool yahay ama dalka hindiya dadka jooga inay soo arkaan waayo wuxuu ninkii isla mid noqday goobaha la booqdo camal waaw marka gacantiisii bidix buu lacag ka sameeyey saas waaye
welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana tobanka bisha tobnaad sanadka laba kun shan iyo tobanka qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysigii aad dhowrkii toddobaadii lasoo dhaafay ku maqlayseen barnaamijkan caweyskan washington ee aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac oo ka mid ah fanaaniinta kooxda xidigaha geeska inkastoo kooxda xidigahaad ka mid tahay fanaaniintooda aanay kala dhicin gabdho iyo wiilalaba haddana mid waliba cod gaar uu leeyahay ilaahay haybad gaar uu siiyey qaab soo bandhigidda markay noqoto luuqdi markay noqoto En, dadka adiga ku daawada amaba ku dhagaysta codkaaga maxay kuu sheegaan maxay ku yidhaahdaan wallaahi badanaa dee waxay sheegaan codcod macaankaa leydhahaan badanaa laakiin iskuma malaynayo anigu haye waxaa la joogaa fanaanadooda cod macaan fanka iga khibrad badan ma rumaysni adiga laakiin ma is dhagaysata horta may isma dhegeystaa marna
waqtiyadan heesaa xafida inuu mooyaane laakiinse ma dhegeysto yaa heesaha kaa ogaada in heestan sidii la rabay loo qaaday inaan loo qaadin inay wax ka yara qaldan yihiin in meelaha qaar ay laga yara sibqaday yaa kugu soo warceliyay marka heesta la qaado kadib inta inta badan dee qofka la xameeyey iyo musishanka iyagaa yidhaahda musishankaa naga saxa
haye axmedi furone
wow waxaan rabaa bal hees kale oo ka mid a heesahaaga adaa ha- noogu dari doono kuwa kale adiga markaa aad jeceshaha inaad dadka la wadaagto bal tanna aan dhegaysana mar kale
la burburay heshiiskii ballantii ma jaban tahay barashadu maqusba maqusba barashadu maqusba ma burburay heshiiskii ballantii ma jaban tahay barashadu maqusba Ay, maqusba barashadu maqusba
haye haye heestanna maxay ka hadlaysaa nimcano heestani waxaa la yidhaha barashadii nuquusta ereyada waxaa iskaga agwaan abdullahi xasan geli cumar islaam iyo laxanka walaa saalax miujimu waa furan lahay kolley waxaan foora qaadnay isnaba wada tumay heestani lafskeeda waxa weeyaan iyadna waa heeska bulshooyinka ku jirtaa haye ma abwaanka daada yar cabdulaahi ba mise waa dhinacaaga mise waa dhinaca may Kooxda un.
kooxdayaan heestana waa wiil soomaaliyeed ku dhacday waa mustaqaani marka weli agtarka manka ahay waad ku luuqeynaysaa un waxaan ku luuqeynaya lakin si fiican uga beegsanaa sheekada qisada heesta waxaan ugu magaadarnay barashadii nuquusta
marka cabdulaahi xasan ganey wuxuu ku nool yahay dalkan maraykanka heesta xaggee lagu sameeyey heestaasi een, isagaa sosimii soo diray laakiinse isaga waa lala hadlay isaga waa looga shekeeyey waxaa la yidhahdaa u qalmee wax ka soo dhe
ha adigu dhinac nagu dhaafin maayo lageynta heestaasi haye ad- labo saacada kadib mid buu nagu soo diray halkii ana qof dhib soo diray heesta waaw waan garanayaa cabdulaahi waa nin culus dhinaca hees samaynta haddana si markaad fiirisana meel dee ka sinjisanayo marka maxa- maxaa dhinacaagana maxaa maxaa dil lagugu xushay kooxda xidiguhu way badan tahay w- fanaaniin kale aad jira waa badan waxaa tihiin jira horta hadda qofka heesta wata siduu isagan baa kala socon kara agoonka kasakow mar waxaa jirta anaku agoonada mid tagnoon heestaha noo sameynaa iyo mar ay qof oo kasoo deexisa agoonka noola yimaada anaga waxaad ka warantaa heesaha aad qaado tiro ma lagu hayaa Ah, sida waa lagu hayaa ha
waa imise gaarayaan ilaa hadda inta la ogyahay wallaahi horta ninka soddonka ma dhalna ma soddon hees ha wax ma horta heeso daway badan heesa waxaa jira qaar aroosyanu qaadno heese caadiyo jacayla marka laga hinta laga reero kuwa aroosyada soddon ma dhalna inta badan fanaaniinta soomaalida ah iyaga ayaa codkooda lagu raaxaystaa iyaga ayaa laisku qaboojiyaa oo qof walba oo qiso qabsato mid ka mid a fanaaniinta heesaha uu qaaday oo isaga ka turjumaysa xaaladiisuu soo qaataa laakiin adiga markaad fiiriso maxaa adiga kugu soo noqda heesahayga ha heesahaaga markaad qaado dadka iyagaa u boga iyaga ayaa dhegaysta oo ku raaxaysta laakiin adiga ka fanaan ahaan maxaa kugu soo noqda dhinacaaga maxaad heshaa oo faa'iida Wallaahi.
dhinac walba dhowr siya ha dhinac walba oo qaarkood waxa waxaa jira fikirkaa wax naga soo noqda aan ka naxno qaarkood kuwaan ku faraxno waxyaalo badan doodo waa gartay marka heesaad dhammaan nooga tegayso Een, waxaa jirta hees la- la yidhaha jacaylkii qabyooday oo iska leeyahay abaan cabdishaaq xamdaai jeelaani waxaan kala biijaba iska leh miiska wax weli heesaas ujeedayga ah haye heestan uh, ujeedaad usoo qabatay ma jirtaa mise waa heesahaad ka hesho heesahaaga ku jira ha waa kuwan ka helaya isaga ku jira mooyaane aad baad u mahadsantaa waa ku salaamayaa nimcaan waana kaaga mahadcelinayaa in barnaamijkan caweyska aad waraysigan gaarka aad siisay fankaagan waxaan u rajeynayaa inuu noqdo kii guulaysta insha allah aad baan kuu salaamaya aad baan kaaga qabiilaa jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad ku lahayd agteeda xasuusigu qaaliyaay qiimaad ku lahayd barnaamijka caweyska washington iyo guud ahaan waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac waxaan ku soo xirayaa heestaasi uu inoo xulay fanaanka ee halkudheggeeduna yahay jacaylkii qabiyoobay intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoralka inuu qadar yahay iswaago kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeesha quso
codkii macaana ah ee nimcaan hillaac iyo barnaamijkii heestaasi ay qaybta ka ahayd ee caweyska washington oo caashi ibraahin aadan ay inala socodsiinaysa intaasi aynu kaga gudubno markanse cabdiraxmaan xuseen furaha inoo dulmaro qodobadii ugu doorka roonaa wararkayaga maanta mahadsanid axmed dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in dowladda kenya ay ka walwalsan tahay kiis sharciyeedka dhanka badda ee soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee magaalada heeg ee dalka holland islamarkaana ay diidmo kala hortimid war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa lagu sheegay in gudbinta ay dowladda kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga dacwad kale oo ay kaga soo horjeedo dacwadda badda ee soomaaliya ay ka maqhraati kacayso xadgudubka badda soomaaliya islamarkaana rabitaankeedu uu ku salaysan yahay in xaaladdu ay ahaato sida ay hadda tahay oo aysan waxba iska bedelin war-saxaafadeedkan ayaa daba socda qoraal ay dowladda kenya si rasmiya ugu diiday dacwadda lala xiriirinayo ee dhanka badda soomaaliya oo ay u gudbisay maxkamadda caalamiga faraceeda cadaaladda ee magaceeda loo soo gaabiyo i c j xeeralaalyaha guud ee dalka kenya githigu mugai ayaa dacwaddaasi ku sheegay inay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn dacwadda ay kenya soomaaliya ka keentay sidoo kale xarunta madaxtooyada ahna maanta waxaa ka furmay kulan ay ka qayb galeen oo qayb ka ahaa wadaxaajood uu dhowaan ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka oogan mooshinka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanku ay ka gudbiyeen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo labiyo toban xildhibaan oo ka mid a kuwii mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaa kulankaasi maaraynta mooshinka ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qayb galay dalkaas turkigana ugu yaraan siddeetan iyo lix qof ayaa ku dhimatay laba boqol oo kalena way ku dhawaameen kadib markii laba qarah ay ka dhaceen meel dhow xarun tareenka laga raaco oo ku taala magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi saraakiisha turkiga ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan karto qaraxyadan ayaa ka dhacay saaka islamarkaana ay u dhexeeyeen daqiiqdo yar kuwaasoo la sheegay inay ka dhaceen meelay dadku iskugu yimaadeen oo ay ku samaynayeen dibadbax nabdoon oo lagu qabtay magaalada ankara ujeeddada dibadbaxaasi loo samaynayay ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid baaq lagu dalbanayay in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda turkiga iyo jabhadda dagaalka kula jirta ee magaceeda loo soo gaabiyo kay b k k ee kurdishka ah wararka qaar ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay fuliyeen dad isoo midaamiyey waxaase weli la ogeyn sababta ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi walow saraakiisha dalka turkigu ay sheegeen inuu yahay weerar argagixiso aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen fure wararkaasi ayaana ugu dambeeyey idaacaddayada habeennimo waa axmed cali sheekh iyo cabdiraxmaan xuseen fure oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo This program has come to you from the Voice of America, Washington.